إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti waxaan dhegaystayaal kuu soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas haka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa lagu dilay meel fagaara ah kadib markii ay xukun ku riday maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose ergey xildhibaan soo doortay ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada maamulka jubbaland ka soo gaaray dagaal shalay subax ka dhacay deegaanka baarsan guun ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday dhowr fariisinna oo ay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa hesheeyaha kaga sugan yihiin gobolada shabeellaha hoose iyo kan dhexe waxaa la qarxiyey isbaaro magaalada luuq ee gobolka gada u tiilay ciidamada maamulka jubbaland hogaamiyaasha ciidanka dowladda federaalka ee shabeellaha dhexe ku duulay ayaa askartooda ku sheegay inay dadka xoolaha ka dhacaan kadibna ay iska qashaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay askarta kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera qanaatulka taayib al akhbaariya ayaa soo saaray muuqaal hor leh oo lagu arki karayo gurmad xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka samaysay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobada jamaadu thaani sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada subaxnimo sabti ah weysaakay ku soo dhowaada qodobadaaad soo maqasheen oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa lagu dilay meel fagaara ah kadib markii ay xukun ku riday maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose mahad ayaa warkaas soo jeedinaya xukunkan oo dhacay galabnimadii shalay ee waxaa u soo daawasho tegay dad fara badan wuxuuna ka dhacay agagaarka musallaha deegaanka kunyi barrow maxkamadda islaamiga ah ayaa marka hore dadweynaha u soo bandhigtay kiiska khaliif axmed cabdulaahi oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay khaliif axmed cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay haa waxaan ka tarsanahay ciidamada dowladda anigoo joogo garoowe ayaa waxay soo wacay nin adeerkayga ah oo ah wasiir ku-xigeenka amniga ridida farmaajo inta uu farmaajo madaxweyne ahaa adeerkayga ayaan istaaf u ahaa kadib xilka waa laga qaaday wuxuu waxbarasho u aaday hindiya anigana dowladda ayaan la joogay mushaarkayga ayaan iska qaadanayay kadib waxaa habad iiga fakatay nin ciidanka militariga ka tirsan sidaas ayaa waxaan ku soo aaday kismaayo anigoo kismaayo cusooda ayaa waddada la iigu soo qabtay
sidaasi darteed waxay maxkamaddu qaadatay go-aan sharci ah waana sidaas soo socotaa intaasi kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysana khaliif axmed cabdulaahi iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka ayaa waxay xukun u soo saartay sida tan kow in khaliif axmed cabdulaahi uu ku dhacay riddo labo waxay maxkamaddu ku xukuntay xukun haduriddo ah oo adil saddex xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday iqraar
maxkamaddu waxay soo bandhigtay adilooyinka loo cuskaday xukunka waxaana loo cuskaday aayadda konton-iyo koowaad min suurati almaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ilaa muslima waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ilaa bixdaa halaath alhayibu azaani wannafsu binnafs wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca rawaahu ljamaaca intaasi kadib waxaa la fuliyey xukunka iyadoo la toogtay askariga markii ay toogashadiisu sii bilaabanaysay ayaa waxaa mar qura isqabsaday takbiirta dadka oo qiiraysan kuna faraxsan xukunka maxkamadda ayaa waxay ku dhawaaqayeen allaahu akbar xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dishaa askari walba oo ay gacanta ku soo dhigto isagoo ku jira dowladda federaalka waxaana xusid mudan in ay soo dhoweyso askari walba oo ka soo baxa dowladda federaalka waxaana kuwii ugu dambeeyey issoo dhiibay ugu caansanaa darawalkii guddoomiyihii hore ee waxay ugu yeeraan baarlamaanka dowladda federaalka oo ka yimid muqdisho kuna qancay ku noolaanshaha wilaayaadka islaamiga ah
ergey xildhibaan soo dortay ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay iyadoona dhanka kale ay sii kordheen khasaaraha ciidamada maamulka jubbaland ka soo gaaray dagaal shalay ka dhacay deegaanka baarsanguun ee duleedka magaalada kismaayo wararkaas iyo sidoo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxaa halkan kasoo jeedinaya haashim cabdinaasir waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada maamulka jubbaland ka soo gaaray weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka baarsanguune ee duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dhimashadu gaartay sagaal iyo toban askari oo askar iyo saraakiil isugu jira waxaana jira dhaawac badan oo sidoo kale gaaray ciidamadii lagu helay baarsanguuni agabyo ciidan oo kala duwan oo ay qoryo ku jiraan ayay gacanta ku dhigeen ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la wareegay halka weerarka lagu qaaday dhanka gobolka bay howlgal qorshaysan oo rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lagu dilay xubin ka tirsanaa ergada maamulka koonfur galbeed ergagan ayaa lagu dilay xaafadda bukurey waxaana lagu magacaabi jiray ibraahim xubne isla gobolka bay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeya gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay ka samaysteen degmada diinsoor waxaana jira waxyaalo soo gaartay ciidamada xabashada ethoobiya dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday bar isbaaro u tiilay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka khasaare ayaa soo gaaray ciidamada qarax lala beegsaday balse weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay dhanka shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saaka weerar ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen duleedka degmada balcad dagaalka markii uu bilowday waxaa goobta isaga cararay ciidamadii ka tirsanaa dowladda federaalka ee weerarka lagu qaaday waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas ku gabeengaare baraado ah oo ay ciidamadan adeegsanayeen dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaalla ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ka samaysteen degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose weerarada ayaa si siman loogu qaaday xerada ciidamada uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalku kaga sugnaayeen degmada janaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal ku qaadeen buundada beriire iyo buundada sabiid ee dhacduleedka magaalada afgooye halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ugu dambeynna wararka ka imaanaya gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerar ku qaadeen fariisin ciidamada kenya ku lahaayeen qaybo ka mida gobolkaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada kenya ku lahaayeen deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ma aanaan helin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan weerarkan weerarada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana beegsanaya shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo dowladda federaalka ayaa sii badanaya hogaamiyaasha ciidanka dowladda federaalka ee shabeellaha dhexe ku duulay ayaa askartooda ku sheegay inay yihiin kuwa xoolaha dadka dhaca kadibna iska qasha cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa war ka soo jeedinaya iyadoo ciidamada dowladda federaalka ay walba caan ku ahaayeen dhaca hantida dadweynaha ayaa nimanka hormuudka u ah dagaalka lagu qaaday gobolka shabeellaha dhexe waxa ay askarta u fasaxeen inay dhacaan bulshada deegaanada ay ku sugan yihiin ku nool waxay u sheegeen in loo baahan yahay in arig iyo geelaba ay iska qashaan iyagoon idan ama fasax ka haysan dadka iska leh axmed xasan cadow axmed daaci oo ka mid ahaa jiray gacanyarayaashii mid ka mid ah hogaamiye kooxeedyadii dalka soo maray muddana ahaa guddoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir haddana ka mid a dadka xasan sheekh oo u xil saaray hurinta colaadda shabeellaha dhexe ayaa asigoo ka hadlayay deegaan hoostaga degmada ruunrugood ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu meel fagaara ka sheegay in ciidamadu ay iska qala karaan ariga iyo geela intaba dhinaca kale axmed daaci ayaa waxa uu dareensan yahay in ciidamada dowladda federaalka oo kufsiga haweenka ku caanbaxay aysan ka labalabay doonin inay kufsadaan wixii dumara oo ay arkaan ha yaraadaana hase weynaadaane e arrintaasina ay keeni karto colaad ka dhan ee ciidamada dowladda federaalka ah ha yeesheese wuxuu baneeyey maalka dadweynaha
annaga waxaan wadnaa waxaa nala socda ciidammo qabiil kala iyo ciidamada dowl ciidamo dowl ciidammadu way nacaaweewhaya waxaa laga yaabaa in xoolaanu kaan dhiibin morada moorada lagala baxo in geela wax laga qasho in eriga wax laga qasho ciidamadaas waxaad xalli kartiin xilibkaas ood u adkaysan kartiin waa xallayntiin waxayn adinkaan xalli karna annagaa baxayn ciidamadii wayna maqlaayaan walaxaan ka dirirayno waxaa ka jira maanta gebdhaha iyo hooyooyinka qoftii naga taaban waxa kale ciidamada nala socdow haddaan hilib idiin keeni diidno waa qala karta
taliyaha militariga dowladda federaalka ah jenaraal odowa yuusuf raage ayaa horey waxa uu sheegay in wixii dila oo ciidamadu ay geystaan inta dagaalkan lagu jiro aan la isu raaca doonin taa micnaheeduna waxaa weeye in mooryaanta iyo ciidamada dowladda federaalka ah loo xalaaleeyey dhiigga bulshada muslimiinta ah iminkana maalkii ayaa loogu daray oo waxaa la leeyahay haddii aad u baahataan iska qasha ariga iyo geela arrintaani waxay welwel ku beertay bulshada deegaanada ciidamada dowladda federaalka ay qabsadeen
warkan dhegeystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon qanaatul kataa'ib al akhbaariya ayaa soo saaray muuqaala hor leh oo lagu arki karayo gurmada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka samaysay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug muuqaalka oo daqada kooban socda ayaa waxaa lagu arkayaa qaar ka mid ah dadweynihii ka faa'iidaystay gurmadkii uu guddiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey deegaanka bacaadweyne ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug kaasoo isugu jiray raashinka noocyadiisa kala duwan waa kuwaan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo u duceynaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka bacadweyne wey maanta waxaa ka jira alxarakaad islaamiya ayaa macaawino noo fidinayda ayaa ka jira waxay qaybinayaan bariis sonkor bur saliid timir aniga waxaa laysiiyey shan shay a laysiiyey oo bariis ka kooban yahay sonkor ka koobantaha timir ka koobantaha ma filaynin ilaahay aanoo keenay caadweyn waxaa ka soo baxay ikhyaari inay timi culumo inay timi inaan la dhacsannahay khayr allaha siiyo waxaan ugu ducaynahayaa gacantooda kor kor allaha ka dhig cadowgoodana caddam xaatif xaasidkooda xaabagur shaydaanka allaha ka reebo ayagana kuwii weligood joogo jira allaha ka dhig waxaa ka mid ah saddex kiish oo bariis iyo bur iyo sonkor saddex gadaabooda iyo caag saliida haa kartoonka intaas alaysiiye ilaahay ajir iyo sawaada ka siiya nimankii niyeystay dowladdii jirta allaha ka dhig waxaana jooga degmada bacdweyne waxa weeye maantay waxaa badan ana malaynaynaa maanta haysanaa alxamdulilah waa nabad qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ayaa waxay soo gudbinayaan waxyaabaha looga sheegi jiray mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale waxyaabaha ay la kulmeen xarakado ka hor waxaa nala oran jiray nimankaasu duunyo iyo dal iyo diin midna reebi mahayaan diinka waa dulinayaan baa nala ohan jiray maanta waxaan arkaa qowlalaahi iyo qowla nebi oo awal aan haysannay oo aan xukun u weynay ilaa diintu waxay rabtaa xoog bay rabtaa annagu islaamnimada waa ku dhalannay waana ku dhaqmi jirnay laakiin xukun ma lahayn xukunkiioo ilaahay noo keenay baanu u aragnaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu muuqaalkan ayaa daba socda muuqaal dhowr habeen ka hor al-kataa'ib al akhbaariya ay sidoo kale ka soo saartay deegaanka bacaadweyne ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug kaasoo isagana lagu arkayo booqasho ay wilaayadii islaamiga ah ee mudug iyo sidoo kale rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ku tageen deegaankaas warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan weynaga intaa